asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantaa wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waxaana xubinteenna murtada maanta ee aan hadba ku keenno qayb hor leh qaybtaasoo ah mid sheeko ah ama tilmaan ah ama mahmaah ah ama xigmad ah ama murti ah ama tusaale ah taasoo laga yaabo inay qaybo kaloo fara badan isu beddesho iyada oo noocyo badan hadba nooc noqon karta noocyada ay noqon kartana iyaga oo wejiyo fara badan ku kala imaan kara ayaa waxay yihiin qaabab fara badan oo marna si isu raaci kara marna si kale isu raaci kara haddaan tusaale ahaan u soo qaadanno waxaa laga yaabaa inaad aragto sheeko lagaga sheekaynhayo raggii hore ee soomaaliyeed mid ka mid ah ama aad aragto sheeko lagaga sheekaynhayo maahmaah iyo macnihii ay ku imaatay ama aad aragta sheeko lagaga sheekaynhaya dhacdo maalin dhacday oo dhacdo noqotay mid maaragtay dhacdaha maali dhacdooyinka ee toddobaadlaha ama bilaha ama maalinlaha ah mid la qayr ah sidaa darteed ayay waxay ku imaadaan murtiyuhu kolba si cajiiba teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa ninkii mataan ciideed la baxay balaayada ahaa ayaa waxa uu ahaa nin aan waxba cafinin wax alla wuxuu arkana ku galgasha barbaar aan barbaarada kale aan biidba u ogeyn ama maaragtay aan bidiq yarba u ogolayn barbaarkaasoo ah barbaar iscajibiyey fardo fara badan oo bootaan iyo haddii ilaahay kuu idmahayo baroor isugu jira oo bardoodamana haysta barbaar fara badan oo tuur leh oo maaragtay haddii ilaahay kuu idmahayo warmuhu u deelaysan yihiin oo fallaadha iyo toogta ku caanbaxay qaarkoodna far toogta yahay oo ka amar qaataana haysta waxa uu ahaa wiil aad iyo aad kayrkii uga soo dhex baxay waxa uu ahaa wiil ka sheeganaa giyiga ciideed waxa uu ahaa mid markii dambe hadalkiisu ku faafay shanta soomaaliyeedba waxa uu ahaa mid iscajabiyey waxaa jiray nin adeerkii ah oo mar walba looga dacwoon jiray ama la dhihi jiray wiilkaad adeerka u ahayd waxa uu sameeyey waxaa iyo waxa halkudhig buu lahaa marka adeerkii cajiib ah halkudhig cajiib noqday waana halkudhigga dib looga aayey ee layidhi adeerkii ayaa sidaa dhihi jiray miyaynu ka caqli xunnahay ay rag badan ku doodeen muxuu ahaa marka halkudhigaasu markii dacwo looga keenaba wuxuu dhihi jiray wixii xasan mataan eebba u abuuray weli ma dhicin ama wixii xasan mataan eebba ku abuuray weli muusan dhicin waxa xasan mataan marka eebba ku abuuray muxuu yahay waxa weeye xasan mataan waxaa eebba uu ku abuuray oo uu qarinayo meesha ku qarinayay dhibaatooyinkan hadda uu samaynayo kuwo ka waaweyn ayaa laga yaabaa inuu sameeyo oo ay inugu imaadaan kuwaasoo laga yaabo inay hoogiya ba keenaan waana kuwo halistoodu ay ka sarrayn doonto waxan maanta aad ka soo dacwooteen haddaan ninkan laga hortegin hawshiisa waxaa ka imaan doona wax aan laga soo waaqsan doonin oo taariikhdu aynan sideedaba iloobi doonin waanay dhacdayoo waa kii aad garanaysa dagaalkii ciiliid uu ka kacay ee sheekooyinka farada badan ku soo arooreen iyo gabayada waaweyn ilaa maaragtay dad fara badan oo gacal iyo sokeeya iyo xigaalo ahaa ay birta iska asleen warmahana ay dhulka iskula taabeen iyagoo oon wax naxariisa isu gelaynin taasoo ahayd utin ka kacday xasan mataan xasan mataan markaa halkudhigga aan u jeednaa wuxuu yahay inuu jira nin caaqilah oo mar walba waxyaala saglaha socda fahmi kara kaasoo xasan mataan adeerkii oo kale ah oo dhihi jiray wixii xasan mataan eebba ku abuuray weli ma aynan dhicin ayaa halkudhig ahaa waxaana jira dad fara badan oo isaga la mid ah oo ilaa iyo maanta garanaysaa dhibaatooyinka ay xumbaarsan yihiin ay iska badan yihiin mahmaahda maanta aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamkii iibi waxaa la yidhi nin nooli ma fool xuma